dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington caawana waxaan barnaamijka cawayska inoogu hayaa dhallinyarada qurbaha ku nool ee weli haysta dhaqankoodii hooyo iyo kuwa dhaqanka ka tegay oo isu gardhiganaya fannaanka cabdiraxmaan awkoombe oo muqdisho gaare maanta iyo aragtidiisa magaalada iyo qayb kale oo ka mid ah waraysiga fannaanadda hibe maxamed majaajilaystaha caanka ah ee soomaaliyeed ee cabdiraxmaan awkoombe ayaa muddo shan iyo labaatan sana ah kadib maanta waxa uu gaaray magaalada muqdisho awkoombe ayaa hadal kooban siiyey warbaahinta markii uu magaalada muqdisho ka degay waxaana uu ka hadlay dareenkiisa magaalada muqdisho iyo sidoo kale waxaa iska beddelay hadal uu horay u yidhi markii uu muqdisho ka tegayey shan iyo labaatan sano ka hor oo ahayd in muqdisho ay yaanyadu qaali ka tahay hase ahaatee ay naftu raqiis ka tahay
ugu dambaysay labaatanshan sano anihii oo oo la dhalayba hataa waa qaangaar waay aywa ayaga wax dhadhalo wahayn hata wallaahi muuqaalkii oo hortii aan kugahay waxa yar waa isin bedelay waxaa ka mid aha dadkii oo hore oo naqani dad kale cusebaa kusoo darma waxaan dhahay nafta rakas naayada qaale dowlad fiicana inaa noo dhilaysii haddii oo maxaa waaye caanaha haddii la ruuxo mugtaa oo ruuxu ruux si fiican ruuxo burcad kuwaa kina
dhalinyarada qurbaha degan ayaa badanaa waxa ay u kala qaybsamaan kuwa dhaqankooda ku dhegan iyo kuwa raaca dhaqamada dhallinyarada ku nool hadba meesha ay joogaan waxaa arrimahaasi isha la raacay dhegaystaha lagu magacaabo maxamed cabdilaah aadan oo degan magaalada london oo caawa barnaamijka caweyska washington marti iigu ah maxamed kusoo dhawoa barnaamijka caweyska washington aad ba umahadsanta waxaa soo dhawa waa tahay barnaamijka caweyska waa barnaamij madadaalo oo dadku ay ku madadaashadaan oo ay ku caweeyaan sida magaciisaba ka muuqata marka maxaad nagula caweynaysaa caawa adigoo jooga magaalada london caashooda halkan waxaan ku hayaa sheeko yaroo dhex martay dhalinyarada qurbaha ku kortay waayahan dambe waxa weeyaan dhaqamo badan baa soo baxbaxay oo aan horey loo aqoon jirin marka sheeko yaroo dhex martay baan ayaan dadka jeclaan laha inaan loo wadaaga caawo waa gartay dhagaheena iyo dhagaha dhegeystayaashuba waxaan filaya inay ku furan yihiin waa mahadsan tahay waxay dhex martay laba wiil oo dhaqankii haysta oo wadanka qurbaha yurub ama north america meesha haddaba ku barbaaray oo xoogaa laakiin dee aan ka tegin koodii iyo laba asaagood ahoo ka tegay si aad la socotaanba waxaad waayahan dambe soo baxay dhalinyarada odhanaysa waxaan ku dayanaynaa dadka fimoska ah oo qole fimoska loogu yeero hollywoodka iyo meelaha ama heesayaala dadka caankaan gabar baa dhacday inaan anigu indhahaygaba saaray balse sideedii dabka looga soo qaaday wax suugaa lagu darin ayadoo cunaysa markaasaan ku heri see wax u jiraan markaasay tiri waxaad arkay beyonso cunaysa oo waxaan umalaya waxay ku catooday bayna ayada tahay waa gartay beyonsadu waa gabar heesta marka wax noocaas oo kale qisadan anigu aan u sameeyey maase ahaan laakiin umeyda dhalinyada ka dhex dhacdeena waxay u dhacdaysaa geeraaro ay isdhaafsanayaan dhalinyaradaas weeye tan ugu horeysana waxay ahayd wiilal dhalinyaro ah oo meel taagtaagan oo dhaqankii ka muuqdo si fiican u labisan baa laba noocooda u imaanayaano way caayayaan waxay leeyihiin wadiga arka qurbaha luuqad af soomaaliya iyo ingilish udhexaysa midna ahayn oo laysku daray baa lagu hadla marka way maagayaanoo waxay leeyihiin see nimankan u labisan yihiin iyo waxaasay maageen asalaamu calaykum tiyo wix la yaqaana kuma is salaamin hey whatsapp iyo maaragtay waxyaabo ere- ereyo ingiriis iyo oo laakiin la jijebiyey aan toosnayn bay kula hadleen halkaasay sheekadu ka bilaabatay marka waxaana u jawaabay kuwii wanaagsanaabaa gabay ugu jawaabay oo yidhi asalaamu calaykum idinkoo arkaya haydu maaha asluub islaam loogu dhawaaqo inadu maaha afkeena ingiliish isku toosanoo axkaamtii ilahna maaha whatsapp waa erey gaaban mid kalea la afgooye asalkiiba la doosho ummadii iska lahayno uurka way ka xun yihiinoo ayana taa ma jeclaysan isqaloocinta qaar iyo adinkaa la yar laabay markii aydan adkaabaan ruwa ay ka baxaaya amintiiba gartaaye qalqaadkiiyo faankana ilaahay ma ammaaninoo aayaadkiisa ku sheegiye dheerar burmi ekaatide dhulkana iilkama jeexdide ista ilmaaha qurxoone ayar ma u socotaan dharku waa asturaadoo cawradu waa iskumaaye waa calaamad insaanoo adabuu qurxiyaaye adamuu sharfiyaaye quruxna wuu orunkayaaye haddii aad in yarjiidoo dabada eerka u faydid nigiskaa oo iskagaystay ishu way ka naxdaaye istayl maaha qurxoone aayar ma u dadataan intaa markay ku weerareen kuwii toosnaa ayaa waxaa meeshii soo galay kuwii kale oo waa ku bariyey dee Waa af gar- soomaaliya ku gabiyaanna ma yaqaanaan aye danta waxay ku kaliftay inay wixii ay ku hadli jireen oo federationka ahaa luuqadii laisku daray ay Ha.
ugu ju- ugu ugu gabiyaan ayaguna waa garta ayagoo khaladkiina qaar garanaya qaarna nimankaan dusha ka saaraya qaarna dagaaladii sokeeyo dhacay dusha ka saaraya oo yacni kiisaska waal samaynaya bay waxay yidhaahdeen runta lagama faano oo fakti lagama dhuunto oo fiction looma carare af soomaali nagu filan maase kuma falceline midaan fabrikayn iyo federation nagaho fishan chibis haddaan nahay fahanka bay ku adag yahay fiilinkaygu siduu qabo our fault maahee fightinkii sokeeyaha markii fooda la istaray four months baan habi faysalka ad arkaysana feedhaaba lagu siday markii fiinta duushee fir iyo dagaal dhacay fagaxdii horeetaba filiyin baa ku nimid yurub forsi maaha dhaqanku iyo faithful haddaa tahay bal maxaad fadeexada saaxib meel fagaaraha fashil noogu reysa mahmaha fog baa tiri fiilow maroodugu takarfuusha ma arkay kan kaluu ka fiirsha fahano ujeedada waxa aan la fiigne feri angari naga dhigay waalfaduusha qaarkeed mahmaha fog baa tiri farawey nin aadoo tagay ma fajicisaa dadka fays ilmaqar tahay la iskama fuquuqay ilbaa la isfagigayo fikir la iska geliya fahano ujeedada inaa faysha jiidnaa waa style fresh oo faimosku keeneen fanaanadaha huudkalo florida lagu qoray faan baan u xirannaa bay yidhahdeen doolaha la faydana waa yaa faarax lagu oran waa yaa waxaan arkay magacii faarax oo soomaaliya magacyada ugu qurux badan oo sheekooyinka lagu soo qaadan jiray caybuu ka noqday oo waxaa lagu leeyahay bal waa faarax micnaha waxa weeyaan dhaqamada cusub lama haysto waa garta nimankii kale way arkeen nimankan inay iskiiska waal wadaan oo aysan laba soconba meesha ay ka dabaqtamayaan iyo dhaqanku inuu qiimalo leeyahay waxaa marka sheekadii way bedeleen oo inay u caqli celiyaan bay isku dayeen waxayna yidhahdeen markaan baqday xaajadu sokeeyuhu isdhaawacay sidii duul dhufaanaa ama dhibir ka waanaa dhagar la isku dilay oo dhabaabacada uradkii dhul shisheeye carabkii hadda dhul hadda daliska dhiibkii gacmo dhigashadeenii dhaxalkeedii waa kane eebba hayna dhowree ka fogaada dhalrogo balin yahay dhagaha fura dhaqankeenu waa dahab waa dhul cajaa'iba waa dheeman iyo luul waa dhaxala woowaad dhismihiisu waa diin iimaanku waa u dhidib dhigihiisu waa xeer lagu dhowray suugaan si wanaagsan loo dhigay nihiddana macaan yahay dhawaaqiisu waa sulub marka looxa lagu dhigo gaayuhu u roon yahay dhan kastood ka eegtana waa dheeli tiran yahay mahmaha dhabaa tiri dhamidood waa gaba dhawaaca u dhawariyo u dhaqaa qurxoonayd shaydaan dhabcaal iyo dhibir iyo waraaba ka dhaadhiciyey beeno dhan kaleeta ula rogay iminkana dhaqaaq xumi dhubuqdhubuqda orodkiyo u dhexeeya socodka nafluhuba la dhigay waxa taa ka dhigan waa dhukaniya garaad xume ama ruux dhublaawo ah mid kale u dhegtaage ama dheegta qeyrkii intuu dhumiyey kiisii iska dhigidda iska dhigidda duur kale dhabtii waa ayaan xumo dhalanteedku waa ogub rabihayna dhowre ka dheeraada dhalanroga maamaa dhabaa tidhi hadday dhaydu qubataba isdhakooli maahee kula dhibic ku gaartana dhiishaa la haabtaa haddii uu markaa dhumay dhamac iyo bir maahoo dhagax maaha adagoo aniguba kumaa dhalan halka aan ka dhuuxaa dhabti waa risaale kaala kasoo dhigo risaale waa dugsi weyn oo magaalada london ku yaalo oo een, xoogaha dhaqanka aada iyo aada looga bartay iyo diinta marka intaasan jeclaan lahaa dadkeenan caawo kula caweeyo una sheega dhalinyaradu inay tahay dhaqankoodu wax een, cajaa'ib ah oo aan meel kasta laga heli karina ay ku adkaadaan aad baad umahadsan tahay maxamed cabdilaahi waxaan filayaa in dhegeystayaal fara badan ku dhegeysanayaan weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan u dambaysana ah barnaamijka caweyska washington waxaan caawa dhegeystayaal idinku hayaa mid ka mid ah labada qaybood ee u dambeeya ee waraysigii uu cabdulaahi nuur maxamed colombo magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka uu kula soo yeeshay fanaanada hibe maxamed magac dheer baad ku leedahay fanka soomaalida shacbiga soomaaliyeed ee fankaaga jecel markii aad la kulanto maxaad dareentaa sidaase kuu soo dhoweeyaan waxaan dareemaa sida runtu tahay qaar baa markay arkaan yacni hawada dhanba ka baxa iminka waxaa igu soo igu soo biiray kuwa yaryar t v kuwa waaweyne xamar baaba igu yaqaaneen halkana igu yaqaaneen kuwa halkan ku kacay indhahaba hadday iga qaadaan sawir baan kula gelaynaa wey inta facebooka sawirkaygu uu ku jira markaa aad iyo aad baan iyo dadku isugu fiicanay aadna waa ii jecel yihiin markii aan bukooday sida iga yeeleen baana ku tusaysa siay igu ducaynayeen xitaa dhakhtarkii laygu qalay email baa hareeyey way yaabeen dhakhaatiirtii hibe maxamed hudooni banuura fanaaniinta aad la soo jishay ee riwaayadaha yaad mar walba sugi lahayd inaad wax la dhigto oo aad la jelistiisa aad uga maqsuudi jirtay horta anigu fanaanin xulaan wax la dhigay marka haddaan mid ka tego oon mid qaato oon waxaan ka tego iyo waxaan qaato kala garan maayo maxamed axmed baa kuwaan ugu jeclaa ka mid a gaal baa ka mid a xasan aadan waxaan wada dhignay riwaayadii ugu dambeysay ee qalanjo yaablay ku jireen iyo dalays weeye hideeyo qofka ugu yaran riwaayad wada dhignay xasan buu ahaa xasanna tii ugu dambeysay ee dalkuba markuu dumay baan wada dhignay aniga isaga khadra daahir iyo faadmo cilmi haldaan
Thank you.
علينا إلينا خميسة ويانا نسينا كينو وهيا ويانا نسينا كينو وهيا فضيو بالواطن فضيو بالواطن
qof qof ka dhaca jub bay tahay maxamed axmed bay tahay maxamed moogey tahay axmed moogey tahay de miyaan tirin kara miyaan tirin kara fanaaniinta oo dhan waan isku wada fiicnay riwaayadaha aniga layga daba dhigay oon weligay dhigay ma dhicin sababtoo ah haddaan xitaa dhoofo way isugu jireen macalifiintu si aan riwaayadii halkii uga sii wado
heestaasi hoygaan aan dhisayna ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka cawayska washington ee caawa intaan mar kale kulmayno isma dhaafno